waxaa marba marka xigta dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika kusoo badanaya dhacdooyinka uurkutaalada ah ee la kulmayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dumarka ku nool xaafada isliya oo xaafadda ugu badan ee soomaalida dalkaasi kenya degta wararkii naga soo gaaraya magaalada caasimadda ah ee nairobi ayaa ku waramaya in si foolxun oo ka baxsan bani aadanimada gudaha dalka kenya loogu dilay gabar soomaali ah dhacdan ayaa waxaa dhalisay hadaleyn xoogan taasoo ilaa iyo haatan ka taagan tahay gudaha dalka kenya gaar ahaan xaafadda isliya oo xaafadda ay ugu badan yihiin dadka soomaalida aabaha dhalay gabadha sida arxandarada ah loo dilay ayaa u warramay warbaahinta isagoona ka warramay markii ugu dambeysay gabadhiisa taariikh aan u malayn saddex inay tahay aan u malayn ay ay dhacdee labaatan iyo saddex shan saac iyo ber waktigaa iyadaana la joogay marka meelay gabadhta shaqo u joogteen waktigay meesha ka galbanaysay oo shan saac iyo ber la joogo aan u dambeysay waa xilliga gabadhta la waayay afar iyo toban beri haddaa un laisku soo daro afar iyo toban beri haddaan ay maqan ay maqnayd ay maqnayd gabadhta meydkeedii iyo lafaheedii iyo meeshii lagu dilay ay booliska aragtay marka lafaheedaa lasoo xaabiyey oo la qalay oon hilib lahayn marka warkaasay booliskana soo gaarsiisay waa soo sawireen isagoo sii wata hadalkiisa ayaa intaa ku daray in dilkan ay ku tuhmayaan nin dhowaan nafta dhaafay ilaa iyo saddex dumar ah iyo waxaa ka dhexeey gabadha la dilay maya anigu weligay ma arkin laakiinay uun sida kale warka waa nin marka hore yani qaraabo la moodhayay qabiilka uun ka dhashay qaraabanimo marka hore gabadhka isku yar barteen marka kaasaa marka horeba tumaadka la tumay haddana isagay booliska soo qabatay laftiisay soo qabatay kolley waa isbarteene anagu he wax kaloo xiriirkooda kale ma garanayne wax nooloo sheegayna ma jiraane laakiin dad uun qaraarnimo isku bartay oo marka isyaqaane un lahaayeene aabbaha dhalay gabadha lagu dilay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya gaar ahaan xaafadda isley ayaa ka warramay taariikhda nololeed ee gabadhiisa gabarhta waxay ahayd gabadh wax badan akhris ku soo jirtay marka sanadkeedana waa labaatan iyo toddoba sano marka toddoba jiray waxbarasho ku gashay intaas waxbarashay soo waday dhakhtarnimay soo waday marka haddan maalmahan hadda laqamana ay soo qalinjebisay marka qalinjebintii marka ay soo qalinjebisaan shirkan la kulmo tuulooyinkan madheera hoos imaada ay kusoo kortay ay ka waxbaratay marka gesay meel yidhaahda ay ka waxbaratay oo baramari ku dhammaysay oo secondary asxaaba ku dhammaysay oo jaamacad gaariso aaday oo ay nairobi usii dambaysay intaasay waxbarasho soo waday annaguna uun maaragta aan ku daba taagnayn oo ku taakulaynanay marka haddan inay wax noo soo barato oo kabacdi ka bacdi ku nasanaan rabnay marka hee gacan cedo unbaa hal marka u yaalay si kastaba haatee dilkan ayaa imaanaya xilli dhowaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya gaar ahaan xaafadda islii lagu dilay saddex gabdhood oo soomaali ah isku qoys ah tani waxay noqonaysaa haweeneydii afraad oo soomaali ah oo uu nolosha dhaafiyoonin horey uga tirsanaa ciidamada etoobiya hase ahaatee uu asalkiisa soomaali yahay